kulankan ay golayaasha kala duwan ee arrimaha bulshada ka shaqeeya iyo laamaha amniga ay ku wada qaateen gudaha magaalada garisa ayaa waxaa gudoominaya wasiirka amniga dalkani kenya master kizuri kindiki waxa uu sheegay in haatani la gaaray xilligii ay dadka gobolada waqooyiga dalkani kenya iyo dowladoo iskaashanaya ay la diriiri lahaayeen kooxa uu sheegay inay soo hujuumayaan dalkani kenya kuwaasoo uu sheegay in gudaha dalka soomaaliya looga adkaaday haatanna gudaha dalkani kenya doonayeen dhacdooyin ay ka geystaan
Serikali imetoa shilingi bilioni ishirini ya kuboresha vifaa vya afisa wetu wa usalama.
dowladdu waxay ku bixinaysaa mashruucani labaatan bilyan oo lacagta dalkani kenya si ay u helaan ciidamada iyagu u helaan adeegyada kala duwan ee loogu hortegi karo gaar ahaan gawaarida diyaaradaha iyo adeegyada kala duwan ee ay isleeyihiin waa loogu hortegi karaa kooxahaasi argagixisada ku ah dalka iyaga sidaa daraaddeed waxaan halkan si toosa uga sheegayaa in maalimihii argagixisadu ay na laynayeen ama dadka iyaga laynayeen ciidamada iyada laynayeen iyo saraakiisha amniga waa ay soo dhammaatay xaaladaasi saas ayaan rabnaa inaad ogaateen waxaan rabnaa in xaaladahanaga arrimahanaga gudaha aan dhex galno waxaan ogahay in xaaladaha ay naga haystaan xuduudayada garisa iyo isiolo waxaa sidoo kale aan rabaa in maalinta aan isniinta ay soo socoto marka aan la kulmo hogaamiyaashiina waxaan helaynaa qorsho rasmi ah oo aan xaaladaas isiolo iyo marsabit aan ku dhammaynayno oo aan ugu helayno xaalad joogtaa oo nabadi ah waxaan rabaa inaan markan u dambeeyo in wadanka iyaga aan idiin sheego inuu wadan amni ah uu yahay dowladdu waxay doonaysaa in qayb walboo ka mid ah dalka iyaga inay noqoto meel amni ay noqoto ingetaka kuona kila sehemu ya nchi iko salama kama sehemu zile zingine mudane cabdiqaadir maxamed carab duur mudanaha degmada legdeera laga soo doorto ka mid ahaa hogaamiyaasha kulankaasi ka qayb galay ayaa laanta afka soomaaliga v o e da wuxuu uga waramayaa kulankaasi iyo dhankooda waad mahadsan tahay shiri waxaana kala hadalnay arrimo dhanka amniga ah oo aada u quseeyaan ammaandarrada ka jirto xadkeenna xadka gaarisa iyo xadka siilo xadkaasoo inta wakhti ah ay maaragtan arrimahan weeraro badan ay ka dhaceen waxaa sidoo kale jirtaa in lixdii sano ee lasoo dhaafay sidii aad la socotaan in ka badan laba boqoloo qof lagu dilay xadka asaga intaasoo kun oo neef oo arya geela lagu qaaday waxyaabaha isla meeldhigna wasiirka maxaa ka mid ah in la soo celiyo jiifafkii meesha laga qaado horaan in meesha lagu soo celiyo saldhig booliisna laga dhiso meesha kaambisamaki waxaan u baaqayaa shacabka gaarisa gaar ahaan kuwa amastolo ee lagdhiira in xoolo dhaqatada amniga aan kala shaqayn doono dowladda ilaa intii wakhtigii oo dhulkeennan uu ma aragtay uu noqon doono dhul ammaan ah oo si ammaan lagu daaqi doono mudanaha degmada dhaab laga soo doorto mudane faarax macalin maxamed oo isaguna kulankaasi qayb ka ah ayaa waxa uu sheegay in ay dowladda isla garteen hogaamiyaasha soomaalida iyo dadka muslimiinta aba in si dhow ay loola shaqeeyaan sidoo kale waxa uu sheegay in xuduudda kenya iyo soomaaliya la furayo isdhexgalkuna uu noqonayo mid aada u wanaagsan xataa waa la furayaa anigana la hadlayo saddex jeer oo madaxweynahaas aragnay saddexda jeer baan ka hadlay xadka waxaan idhi nabadgelyada waddanka waxaa la sugi karaa xadka haddii la furo ay dadka isu socdaan oo kii xagga joogayna inta dheef u arka kii inta joogayna xagga dheef u arka maqlaysaa dheeftaas sifa loo ilaaliyo way dhacaysaa gabanaaya iyo tiimkiisana sidii islamid odagay geeyeen dad badan oo madax oo ka mid yahay wasiirka maxay ahayd difaaca aadan bare ducaale asagana halgankaas xoog buu u galay ilaahay waa mahadle waa gulaysanay maanta noodistan oo dhanba kuwa jeer kuwa mandheera waan u midownay middaa iyada ma maqlaysaan kenya dadka muslimiinta gaar ahaan dadka soomaalida ayaa haatan soo wanaagsanaanayo iyadoo wasiirka gaashaandhigga dalkani kenya mudane aadane barre ducaale oo horboodaya xaaladahaasi uu horaan shaaciyey in shantan sane madaxweyne ruuto xilka uu haya dadka muslimiinta ay noqon doonaan kuwo wax badan iska bedelo saraakiisha ugu sarsareysay guud ahaan dalkani kenya dhanka amniga haatan waa soomaali ka soo jeeda gobolada waqooyiga amniga dalkani kenya taasoo noqotay hadalhaynta ugu badan iyo weliba talooyinka haatan saraakiishaasi ay siinayaan dowladduna ay keentay in la furo xarunta baasaboorka ugu weyn gobolada waqooyiga xuduudda dalkani kenya oo dib loo furo dhammaan xadgudubyadii dalkani kenya dadka muslimiinta loo geysanayay haatan ay ka wada dhiidhinayaan saraakiishaasi gobolada waqooyiga ka soo jeeda ee haatan majaraha u hayo amniga guud ee dalkani kenya ruuto waxa uu shaaciyey in dhammaan dadka reer guuraaga ay noqon doonaan kuwa qeyb libaax ka qaadan doona dowladdiisa wuxuuna gadafka ku dhuftay dhammaan hogaamiyaasha kala duwan ee daleecaynaya hanaankaasi haatan iyo xukuumaddiisu qeybta libaax ay oga qaadanayaan dadka reer guuraaga ee ka soo jeeda gobolada waqooyiga dalkani kenya maxamed faarax shire v o a garisa